sahal cabdulaahi cumar oo ah taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalk ayaa socdaal ku tagay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna muujiyey inaanu gacanta ku haynin wax ciidamo ah oo dagaalama isagoo la hadlayey maleeshiyaad taawacsan dowladda federaalk ayuu sheegay taliya sahal in loo baahan yahay in shan shan iyo toban toban loola dagaalamo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee la wareegay dhul ballaaran oo ka mid ah shabeellaha dhexe waxaan idinku imaanay xaaladda dhabta ee jirta inaan ogaanno kadibna sidii wax looga qaban lahaa aan guda galno dagaal la idin fari maayo waxaan idiin sheegayaa dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay garabkiina yihiin ummadda soomaaliyeed inay garabkiina yihiin waxaan idiin sheegayaa saad ula dagaalaysaan iyo saad yeelaysaan iyo la idin fari maayo la idiinna sheegi maayo shan shan iyo toban toban iyo waxaa la rabaa marka cadowgii in sidii horeed ula dagaalamayseen ula dagaashaan shan shan aad ugu baxdaan toban toban aad ugu baxnaan waxaan idinka baahannahay hadduu alla yidhaaho nimankaas meesha soo galay dowladdu dagaalka idinku hagi maysa ee dagaalka idinka hagan dagaalka saad u gelaysaanna dowladdu idiin sheegi maysa idinkaa garanaya madaxda dowladda federaalk ayaa ka dayrinaya dagaalada muddooyinkan ka socda gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ciidamadooda jooga qaybo ka mid ah gobolkaasi ugu baaqay inay madaxooda mayrax ku xirtaan islamarkaana aysan jirin wax ka dambeeya oo ay ku tashadaan waxaa dhowaanahanba deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ka socda dagaallo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo khasaarooyin kala duwan lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh